بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الصابوني رحمه الله وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد ابن خزيمة وإمام الأئمة wuxuuna ka mid yahay min culamaaءi الshaaficiya aladii صanafahu kitaabu tawxiid kaasoo صanafahu u alifay ibn khusayma wa samictuhu aniguna ka maqlay min xaamilihi abi طaahirin raximah اllah midka ximbaarsanaa abu طaahir ayaan ka maqlay wuxuu yidhi ibn khusayma baabu dikri akhbaari haabitati الsanad wuxuu baabu yahay sheegidda akhbaar haabitati sanad sanadkeedu uu sugan yahay rawaahaa culamaau alxijaazi waalciraaq akhbaartaasi waxaa wariyey culammada xijaazi ciraaq fii nusuuli rabbi waxayna akhbaartaasi ku tacalluqdaa fii nusuuli rabbi allah subxaanahu wa tacaala soo degiddiisa ila samaa'i dunyaa samada adduunya ugu soo degayo kulla leylatin habeen walba min gayri sifati kayfiyati nusuul sifada kayfiyatu nusuul ayadoon yani la kayfiyeynayn min gayri sifati kayfiyati nusuul sifada kayfiyatu nusuul ayadoon jirin oo aan laga hadlaynin maca ihbaati nusuuli ayadoo lala qabo sugidda nusuulka sifatu nusuul ayadoo ilaahay loo sugayo nashhadu waan ka markhaati kacaynaa buu yidhi shahaadata muqirin bilisaani shahaadada iyo markhaatiga qof ka qiraya bilisaanihi carabkiisa musadiqin biqalbi qalbigiisana ka rumaynaya mutayaqinin bima fii hadihi alakhbaar oo yaqiinsan waxa akhbaartan ku jira min dikri nusuuli oo ah sheegidda nusuulka ilahay inuu soo degayo subxaana wa tacaala ilaa samaai dunya uu soo degayo min gayri an nasifa alkayfiyata annagoon kayfiyada aanan sifaynin ilaahay qaabkaa iyo qaabkaa u soo degaya annagoonan dhihin ayaan qiraynaa oon rumaynaynaa oon sugaynaa lianna nabiyana sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam lam yasif lana nooma nooma sifaynin kayfiyata nusuuli khaaliqina ila samaa'i dunya kayfiyada iyo qaabka khaaliqeenna uu ugu soo degayo ila samaa'i dunyaa nabiga nooma sifaynin sala allahu calayh wasalam wa aclamana wuxuuna nabigana ogeysiiyey calayhi salaatu wasalaam annahu yanzilu inuu ilaahay soo degayo kayfiya rasuulka nooma sheegin laakiin wuxuuna ogeysiiyey inuu ilaahay soo degayo wallahu caza wajal allah subxaanahu wa tacaalana wallaa nebiya wuxuu nebigiisa u tawallisay oo u xil saaray bayaana maa bilmuslimiina ilayhi alxaaja wax muslimiintu ay dan iyo xaaje u qabaan inuu caddeeyo ayuu alla u xil saaray nebigiisa min amri diinihim oo arrinta diintooda ah waxay muslimiintu u baahan yihiin oo arrimaha diintooda inuu u caddeeyo ayaa nabiga alay sala nabiga calayh isalaatu wasalaam loo xil saaro ilaha u xil saaray fanaxnu qaa'iluun annagu waxaan nahay marka kuwa dhahaya musadiquuna rumaynaya qaa'iluun waxaan u malaynaa waa fii bacdi nusakhay ku jirtaa fanaxnu qaa'iluuna annagu waxaan leenahay waxaan nahay kuwa dhahaya musadiquuna rumaynaya bimaa fii haadihi alakhbaar waxa akhbaartan ku jira oo min daalika nusuul soo degiddaas ah inuu alla subxaana wa tacaala soo degayo hayra mutakalifiina xaalaanan ahayn annagu kuwa isku kallifaya lilnusuuli nusuulka iskugu kallifaya bisifati alkayfiya sifada kayfiyada iyo qaabka xaalaana annagu ahayn kuwa isku kallifaya inay sifeeyaan kayfiyada rabbi subxaanahu wa tacaala idin nabiyu sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam lam yasif kayfiyata nusuul ma sifaynin kayfiyada oo ilaahay u soo degayo nebigu ma sifaynin sala allahu calayhi wasalam hadduusan rasuulka sifaynin annaga ma sifaynayn oo wuxuusan nebigu sifeyn calayhi salaatu wasalaam maya ma bannaana sifatu nusuul waxay ka mid tahay sifaatka allah subxaanahu wa tacaala waana min asifaat alficliya ilaahay subxaana wa tacaala ficilka nusuulka iyo soo degidda wuxuu samaynayaa ama uu la imaanaya fi thuluth alakhiir min alleyl nusuusta iyo akhbaartu sidaasay tusiyeen waxaana waajiba nusuusta iyo adiladu waxa ay tusiyeen inaan rumayno oon qaadanno oon qirno waa waajib maxaa yeelay nebiga calayhi isalaatu wasalaam waa mubaliqun can illaah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u waxyooday allah subxaana wa tacaala ayaa amray in addoommadiisa la gaarsiiyo wuxuu marka nebiga noo sheegay calayhi isalaatu wasalaam oo ka sugan bisanadi saxiix waxaa waajiba in la rumeeyo laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam ma sheegin sifo iyo kayf yacni kayfiyad mucayana ama kayfiyad uu ilaahay u soo degaayo kama hadal kayfiyata nusuuli rabbi nebigu sala allahu alay waslam kama hadal mana sifayn qaabka ilaahay usoo degaayo subxaana wa tacaala waxaa waajiba marka in lagu gaabsado wixii naska iyo daliilku uu ku gaabsaday intaasaa sharciga ku yimid inuu allah subxaana wa tacaala soo degayo axaadiidta ku soo aroortay fii nusuuli rab weli waa ku dhex jirnaa waana axaadiid fara badan oo sheika duruq kala duwan uu ku keenay waana axaadiid mutawaatira can الrasuul عalayه الsalaaةu wasalaam qaala abu cuثmaan abu cuثmaan yaa waaye aلصaabuni raximah اllah أkbarana alxaakimu abu cabdillaah alxaakim abu cabdillaah waa saaxibu اlmustadrak waa shaykhu اlmusanif أkbarana alxaakim abu cabdillaahi alxaafid raximah اllah qala xadaana abu muxamed aلsaydalaani alxaakim raximah اllah waxaa kaloo ardadiisa ka mid ah alimaamu اlbayhaqi raximah اllah alimaamu اlbayhaqi waa muxadis weyn oo ka mida min a'imaة اlxadiid kutub fara badanna iska leh wuxuuna ka mid yahay ragga ugu aqoonta badan fii cilmi اlxadiid oo ka mida min culamaaءi shaaficiya kutubo fara badanna waa leeyahy waana ninkii ay culammadu yidhaahdeen maa min shaaficiyin ila walishaaficiyi calayhi mina ila اlbayhaqi faina lilbayhaqi cala shaaficiyi mina ma jira bay yihahdeen qof shaaficiya ilaa alimaamu shaafici raximah اllah ayaa mina iyo gallad ku leh ilaa bayhaqi mooyaane bayhaqi asaa gallad wuxuu ku leeyahay bay yihahdeen shaafici waxay ula jeedaan albayhaqi raximah اllah aad buu wuxuu kutub ugu alifay madhab shaaficiya khaasatan nusuusta iyo adilada ee masaa-isha culamada shaaficiya ay ku qotonto ama ay ku taagan tahay wuxuu alifay asunan اlkubraa wuxuu alifay asunan الsuqraa wuxuu alifay macrifat الsunan wاlaahaar kutubtaasoo dhan waa kutubo waaweyn oo maraajic ah dhammaantoodna wuxuu ugu talagalay in masaa-isha uu ku tega alimaamu shaafici raximah اllah nusuusteeda iyo adiladeeda uu ku jamciyo aqoon dheerna wuxuu u lahaa cilmu اlxadiidka marka albayhaqi waa tilmiid اlxaakim waxay markaa aqraan yihiin oo ay isku sheikh yihiin musanifka asaabuni raximah اllah qaala xadaana abu muxamed aلsaydalani qaala xadaana cali bn xusein bn junayd qaala xadaana axmed bn صaalix almisri qala xadaana ibnu wahb qaala anba'naa makhramatu ibnu bukayr can abiihi raximah اllah abihi abuhu waa bukayr wa akhbarana alxaakim raximah اllah waa taxwiilu sanad sanadku soo bilaabay qaala xadaana abulcabaas moxamed ibnu yacquub walafdu lah qaala xadaana ibraahim ibnu lmunqib ibnu lmundira idin qoran sawaabku waa ibn lmunqid bidaal waa qaafiya daala u dambeeya mundir ma ahan ibn lmunqid qaala xadaana ibnu wahb can makhramata ibni bukayr can abiihi qaala wuxuu yidhi samictu moxamed ibn lmunkadiri yazcumu waxaan maqlay moxamed ibn munkadir oo yazcumu sheegaya annahu samica uma salamata inuu maqlo uma salama zawjata nabiyi sala allahu calayh wasalam taquulu ayadoo dhahaysa nicma alyowm maalin waxa u nicmo leh yowmun maalin yanzilu allahu tacaala fiihi maalinkaa dhexdii alla uu soo degayo ila samaa'i dunyaa samada adduunyada qaaluu waxay yidhaahdeen wa ayu yowmin daalik maalinkaasi waa maalinma qaalat waxay tihi yowmu carafa waa maalinka carafa waay aharkan can ummi salama radia allaahu canha waa ka sugan yahay bisanadin xasan laakiin wuxuu uga sugan yahay dariiqan dariiqaan ahayn makhrama ibnu bukayr can abiihi lam yasmac min abiihi makhrama aabihii wax kama maqan laakiin aharku duruq kaluu leeyahay can ummi salama radia allaahu canha waana ka sugan yahay asoo mowquufa calaa ummi salama waa mowquuf calaa ummi salama laakiin mowquufkan calaa ummi salama muxuu leeyahay lahu xukmu rafci maxaa yeele arrinkan umu salama radia allahu canha waxay ra'yi caqli ku ogaan karta maaha dabcan waa waxay nebiga ka maqashay calayhi salaatu wasalaam warawad caaishatu radia allahu canha caaisha waxay warisay can اnabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yanzilu allahu tacaala allah subxaanahu wa tacaala waa soo degayaa fi nisfi min shacbaan shacbaan kala barkii ayuu wuxuu u soo degayaa ila samaa'i dunyaa samada adduunyada leylan goor habeena ilaa aakhiri nahaar ilaa maalinka aakhirkiisa oo min alqadi berri ah maalinkaasi habeenkaas uu soo dego maalinka ku xigtee berriga ilaa gelinkeeda dambe laga gaaro fa yuctiqu min annaar naarta wuxuu ku xoraynayaa bicadadi shacri maczi bani kalb qolada la yidhaha banu kalb ridooda timaha ay leedahay tiradooda oodada ayuu ilaahay naarta ku xoraynaya wayaktubu alxaaj wayunzilu arsaaqa asana wayaktub wuxuu qorayaa alxaaj qofka xajinaya wayunzilu wuxuuna soo dejinayaa arsaaqa sanati sanadka risqiga la cunayo ama addoommadu ay cunayaan waa uu soo dejinayaa walaa yatruku axadan axad ka tegi maayo ilaa gafara lahu ilaa alla waa u dembi dhaafaya ilaa mushrikan ilaa qof mushriga mooyaane ow qaaica raximin ama mid qaraabada gooyey ow caaqan ama mid caasiyo waalidkii caasi ku ah ow mushaaxinan ama mid qof kaloo muslima cuqdad u qaba iyo xiqdi xadiidkan wuxuu ka hadlayaa nusuulu rabbi fi nisfi min shacbaan inuu allah subxaana wa tacaala soo degaayo bisha shacbaan markii ay maraysa kala bar waana xadiid daciifa jiddan aada iyo aad uu xadiidkan daciif u yahay waxayna yidhahdeen culammadu laa yasixu fii nusuuli nisfi min shacbaan shay-un yacnii wax ku ansaxaya ma lahan oo wax ku sugnaaday ma jiraan soo degidda kala barka min shacbaan allah inuu soo degayo wax ku ansaxoo daliila ma jiraan axaadiida ku soo aroortoo dhan waa daciif waa qaacido guud waay oo aada qaadanaysid haddaad aragto axaadiid sheegaya inuu allah subxaana wa tacaala soo degaayo kala barka shacbaan xadiid jira maa xadiid sugan maa axaadiida kusoo aroorto dhan masaladaas waa axaadiid daciifa qaala akhbaranaa abu طaahir ibnu khusayma qaala xadaanaa xadaanaa jadii alimaam awowgiisa imaamka ayaa waaye waa imaamu lama ibnu khusayma qaala xadaanaa alxasan ibnu moxamed azacfaraani qaala xadaanaa ismaaciil ibnu culaya can hishaam addustuwaa'i xaa taxwiil sanad qال الإmام وxadثna الزعفrاني imaamku waa imaam الأma qال xadثna cبداللahi بن bكr qال xadثna هiشhام الدستوائي xا وxadثna الزعفrاني qال xadثna يزيد يعnي بن هاrون qال أخبرna الدستوائي xا وxadثna محمد بن عبداللahi بن مymuن بالإسkndرية waa magaalada mصر ka mida qال xadثna الوليد عن الأوزاعي jamiicuhum dhammaantood waxay ka warinayaan can yaxya ibni abi kaiir can hilaal ibni abi maymuuna can caطaa ibni yasaar qaala xadaanii rifaaca ibnu caraaba aljuhani xa qaala alimaam waxadaanaa abu haashim ziyaad ibni ayuub qaala xadaanaa mubashir ibni ismaaciil alxalabi can اlwsaaci qaala xadaanaa yaxya ibni abi kaiir qال xadaثnii hilaal ibn abi maymuunة can caطاء ibn yasaar qaala xadaثanii rifaaca ibn curaabة aljuhani waa صaxaabi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sadrnaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam ay rajacnaa asadr waa aلrujuuc min asafr waxaan la noqonnay maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam min makata magaalada maka ayaan ka noqonnay fajacaluu صaxaabadu waxay guda galeen yasta'dinuuna الnabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga inay idan weydiisanayaan fa jacala nebigu wuxuu guda galay ya'danu lahum inuu u idmayo faqaala nebiyu sala allahu calayh wasalam maa baalu shiqi shajara alladii yali nabiya sala allahu calayh wasalam maxay tahay buu yidhi xaalka iyo shaniga dhinaca geedka alladii geed dhinacaasoo yeli nabiya sala allahu alay wasalam nebiga xaggiisa soo xiga maxaa u sugnaado abqadu ilaykum xaggiina looga nacay badan yahay min ashiqi alaakhar dhanka kale yacni dhanka aniga xaggayga xiga maxaad ku nacdeen oo dhanka kale u doorateen macnaa wuxuu nebigu ula jeeday calayh isalaatu wasalaam markay saxaabada idan weydiisanayaan nin walba wuxuu rabaa dadkiisa wixii kala socday inuu xaggooda aado jihadii marka uu geedkii nebiga uga sugnaa calayhi salaatu wasalaam ayaa faaruq noqotay waxayna u bateen saxaabadu jihooyinka kale oo reerahoodii iyo dadkii la socday ay u badan yihiin nin walba marka waa idan qaadanaya wuxuu aadayaa reerkiisii iyo dadkii la socday ayuu la joogaya wuxuu yidhi marka nebiga alay islat wasalaam maxaa dhacay buu yidhi geedka dhinaca nebiga ag nebiga xaggiisa soo xiga muxuu u noqday abqadu ilaykum mid laga necab yahay min ashiqi alaakhar dhanka kale falaa yuraa min alqowmi qowmka laguma dhex arkin buu yidhi ilaa baakiyan falaa yuraa lama arag min alqowmi qowmka xaggii ilaa baakiyan ilaa mid ooynaya mooyaan saxaabada dhammaantood waa ooyeen ridwaan ullaahi calayhim markuu hadalkaa nebiga yidhi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yaquulu abuu bakrin sidiiq abuu bakr wuxuu yidhi ina aladii yasta'dinuka midka ku idan weydiisanaya rasuulka ilaahayo bacdaha bacdaha muxuu la jeedaa ay bacda haadihi alkelima hadalkan aad tidhi kadib kan ku idan weydiistaahay la safiihun waa doqon waa mid maangaab oo liita wey ninka markaan kadib ku yidhahda ee fasax ama ii idan alla ilahi waa safiih faqaama nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayh isalatu wasalaam waa istaagay faxamid allaha alla ayuu mahdiye wa ahnaa calayhi waa ammaanay wa kaana wuxuu ahaa idaa xalafa hadduu dhaarto qaala wuxuu dhihi jiray waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allaha naftiisa naftayda ay gacantiisa ku jirto ashhadu cinda allah maa minkum min axadin waxaan ka markhaati kacayaa buu yidhi alla agtii maa minkum min axadin axad idinkama mid ah yu'minu billaahi walyowmi alaakhir allah iyo maalinta qiyaamo rumaysan uma yusadidu kadibna camalkiisa hagaajiyo toosiya oo dhexdhexaad ka dhiga quluwi iyo gaabin midna aan la imaan ilaa salaka bihi fi ljanna camalkaasi wuxuu la dhex qaadayaa jannada walaqad wacadanii rabbii rabbigay wuxuu ii ballan qaaday an yudkhila min ummati ljanna ummadayda inuu jannada xagga ummadayda inuu jannada geliyo sabciina alfan toddobaatan kun bigayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin iyo cadaab la'aan wa innii la arjuu anigana waxaan rajaynayaa buu yidhi an laa yadkhuluuha inaysan rumaynin xataa yuminuu ilaa ilaa yacni xataa yu'minuu ilaa ay rumaynayaan waman salaxa ayaga iyo iyo ciddii hagaagsanaata min aswaajihim wa duriyaatihim oo ah xaasaskooda iyo carruurtooda waman salaxa ciddii hagaagsanaato min aswaajihim wa duriyaatihim yusaakinuhum fi ljanna jannadu ilaahay la dejinaya subxaana wa tacaala qofkii hagaaga oo ka mid a xaasaskooda iyo carruurtooda jannaduu la degaya uma qaala kadib wuxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam idaa madaa shadru lleyl hadduu habeenka kala barkii tago aw qaala ama wuxuu yidhi uluaahu habeenkii labadii saddex meelood laba meel hadduu tago yanzilu llahu ila asamaa'i dunyaa allah subxaana wa tacaala wuxuu u soo degayaa samada adduunyada uma yaquulu kadib wuxuu leeyahay laa as'alu can cibaadii hayrii addoommadayda ma weydiinayo aniga keyrkii wax ka weydiin maayo man da ladii yas'alunii yaa waxa weydiisanaya fa ucdiyahu aan siiyaa man da ladii yadcuunii yaa i baryaya fa ujiibahu aan dacwada ka ajiibaa man da ladii yastakfirunii yaa dembi dhaaf i weydiisanaya faakfira lahu aan u dembi dhaafaa xataa yanfajira asubx ilaa waagu ou dilaaco haadaa lafdu lwaliy lafdigan waxa waaye buu yihi lafdigii weliy xadiidkan waa xadiid saxiixa can اnabiyi salى اllahu alayh wasalam wuxuuna ka hadlay xadiidka masaa'il badan laakiin ay ku jirto masalada liajliha uu shiiqa u keenay xadiidkan masalada uu liajliha u keeno waa maxay waa sifatu nuzuul waa ihbaatu sifati nuzuul waxaynu ka mid yahay xadiidkan axaadiidta faraha badan ee mualifka raxmat ullahi calayhi uu soo guuriyey oo tusinaysa ihbaatu sifati nuzuuli lirabbi subxaanahu wa tacaala inuu allah subxaanahu wa tacaala soo degayo sifadaasna ay tahay sifa haabita lilaahi caza wajal waxaa kaloo xadiidkan ku jira sida saxaabada ridwaan ullaahi calayhim ay u jeclaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha nebiga uu dhibsanayeen ayay aada uga murugoonayeen maxaa yeelay kelimaddan markuu yidhi maxay geedka dhankii nabiga soo xiga dhinaca dhanka nebiga soo xiga muxuu u noqday mid laga necab yahay dhinaca kale hadalka markuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam dhammaantoodii waa wada ooyeen ridwaan ullahi calayhim waxay la oynayaan waxay ka xumaadeen in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu isleeyahay jihadaadii ayay naceen oo jiho kale doorteen ayadoo la ogyahay macruuf ay tahay in saxaabada ridwaan ullaahi calayhim rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid walba ay ka jecel yihiin oo carruurtooda iyo reerahooda iyo qaraabadoodaba ay nebiga calayhi salatu wasalaam hormarinayaan oo ka hormarinayaan dadkoodao dhan maxaa yeele siday nebiga u jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam ma jirin ciday u jeclaayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay saxaabadu isku yimaadeen khudba u jeedishay khudbadiisa waxaa ka mid ahaa inuu ugu bishaareeyey qof walba oo allah subxaana wa tacaala ee maalinta qiyaamo rumaysan camalkiisana ka dhiga mid toosan oo dhexdhexaada oo aan quluwi iyo taraxtag iyo gaabin midna aan lahayn inuu qofkaasi jannada gelayo gelitaanka qofkaasi jannada uu galayo wuxuu noqonayaa imaa dukhuulan awaliyan inuu jannada galo marka ugu horeysa iyo haddii ilaahay subxaana wa tacaala dunuub uu galo uu ka tahiraayo qofkaasi inuu galo ma'aalan calaa kullin waa min ahli ljanna mar walba jannuu ku dambaynaya hadduuba ku dhinto iimaan wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam arrin weyn oo ummaddan bishaaro u ah wuxuu sheegay toddobaatan kun oo ka mida min ummati muxamedin sala allahu calayh wasalam inay jannada gelayaan bikayri xisaabin walaa cadaab xisaabna mari maayaan cadaabna arki maayaan waa toddobaatan kun toddobaatankaasi kun wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam ku sheegay markuu sifaynayay inay yihiin hum aladiina laa yastarquun walaa yatatayaruun walaa yaktawuunu calaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa aan ruqyada dalbaynin ruqyo ma dalbayaan macnaheedu waxa waaye ma dalbaayaan in adkaar iyo qur'aani lagu akriyo in lagu tufo ma dalbaayaan way bannaan tahay qofka inuu dalbado in la qur-aan saaro ama adkaar lagu akriyo laakiin hadduu dalbado wuxuu ku weynayaa inuu toddobaatankan kun ka mid noqdo maxaa yeelay tobankan kun toddobaatankan kun waxay dhammaantood iskugu tegayaan arrimaha nebigu sheegay wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigood ay tala saaranayaan keliga min shiddati min shiddati min shiddati tawakulihim cala allah waxaa ka mid ah annahum laa yastarquun sida adaga ilaahay u tala saaranayaan waxaa ka mid inaysan ruqyaba dalbaynin ma dalbayaan riwaayadda dhehaysa laa yarquuna riwaayad shaadaawa yacni ma tufaayaan sax ma ah maxaa yeele nebiga calayh isalaatu wasalaam waa tufay waana lagu tufay laakiin ma dalbaday nebigu sala allahu alay wasalam ma dalban riwaayadda saxda marka waa laa yastarquuna ay laa yatlubuuna ruqya waxaa kaloo lagu sifeeyey inay yihiin kuwaan waxba baasaysan kuwaan isgubin isgubidda waa noocyada la isku daaweeye nooc ka mida waa wa calaa rabbihim yatawakkaluun toddobaatankaas kun waa dadka sifaadkaas leh waxaana ka mid ah oo hadda si shaksiga loo magacaabi karaa cukaasha ibnu mixsan radia allahu canhu oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi anta minhum adigaa ka mida ka mid baa tahay markuu yidhi udcu allaha an yajcalanii minhum nebiga alayh salatu waslam wuxuu yidhi anta minhum fii bacdi riwaayaat waxaa ku soo aroortay inuu nebigu yidhi sala allahu alay slam maca kulli alfin sabcuuna alfan toddobaatankaas kun kun walboo ka mid a waxaa la jira toddobaatan kun idan aaday uga badan yihiin cadadkan toddobaatanka kun waa dad malaayiina waay oo ka mida min ummati moxamed sala allahu calay wasalam jannaday gelayaan bikayri xisaabin walaa cadaab wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay jannada gelayaan ayaga iyo waman salaxa min min aswaajihim wa duriyaatihim taasina waxay la macno tahay qowl اllahi caزa wajal wاladiina aamanuu wاtabacathum duriyathm biiimaani alxaqna bihim duriyatahum waa la haleeshiinaya hadday caruurtooda iimaan ku raaceen waalidkood caruurtaasi waalidkood alla wuxuu ku jamcinayaa fi ljanna ninka iyo reerkiisa hadday iimaanka isku raacaan oo ayagoo mu'miniina ay ku dhintaan allah subxaana wa tacaala wuxuu ku jamcinaya fi ljanna aakhirka xadiidka wuxuu yidhi idaamada shadru leyl ow qaala huluhaa labada lafdi midkaas riwaayadda sawaabka waa saxiixa waafaqsan ow qaala huluhaa markay laba me saddex meelood laba meel ay tagto maxaa soo haraya markaas habeen ka soo haray huluhaa ka soo haray waqtiga huludku harsan yahay waa waqti nuzuulu rabbi subxaana wa tacaala oo waqtiga allah subxaana wa tacaala uu soo degayo ila samaai dunya uu soo degaayo qaala shaykhu lislaam shaykhulislaam miyuu ula jeedaa saabuni qultu waxaan idhi falamaa saxa khabaru nuzuuli can rasuuli sala allahu calay wasalam markii uu sugnaaday uu saxiix noqday khabarka soo degidda allah subxaana wa tacaala can irasuuli sala allah alay slam markuu nabiga ka sugnaaday aqara bihi ahlu sunna ahlu sunna way qireen wa qabiluu lkhabara khabarkana way aqbaleen wa ahbatuu nu wa ahbatuu nuzuula soo degiddana way sugeen calaa maa qaalahu rasuulu اllah sala allahu alay wasalam sida nebigu yihi alayh salatu wasalaam ayay u sugeen walam yactaqiduu maysan caqiidaynin tashbiihan lah shabihid alla lagu shabahayo binuzuuli khalqihi khalqigiisa soo degidood shabihid lagu shabahayan ahlu sunnuhu ma caqiidaynin ahlu sunnaha mar walba tashbiiha ma ogola iyo in ilaahay keyrkii lagu shabaho subxaana wa tacaala waxaana qaacido u ah laysa ka milihi shay-un ilahay wax la mida ma jiraan subxaana wa tacaala laa fii daatihi walaa fii sifaatihi walaa fii afcaali wax ilahay kula mida ma jiraan laysa ka milihi shay marka maba caqiiday karaan tashbiih laakiin dhanka kale mana caqiidaynayaan tacdiil oo ilahay sifaatkii in loo diida subxaana wa tacaala ma ogola ahlu sunna walam yabxauu mana baarin bay yihaa can kayfiyatihi kayfiyada ilaahay usoo degayana ahlu sunnaha ma baarin maxaa yeele wax loo dirsadaba maaha inay baareen id laa sabiila ilayha maxaa yeelay wax wadaa ma jirto ilayha ay ila lkayfiya waddo loo maro kayfiyada in la ogaado maba jirto bixaalin xaalad xaaladaha ka mida wa calimuu way ogaadeen ahlu sunnu wa taxaqaquu way xaqiiqsadeen wactaqaduu way rumeeyeen oo waxay rumeeyeen ana sifaat allahi ana sifaat allahi subxaana wa tacaala sifaatka alla subxaana wa tacaala laa tushbihu sifaat alkhalq ma shabahayaan sifaatka khalqiga kamaa ana daatahu sida daatadiisa laa tushbihu dawaat alkhalq khalqiga daatooyinkiisa aysan u shabahayn tacaala allahu cama yaquulu lmushabihatu walmucadilatu culuwan kabiira allah subxaana wa tacaala wuxuu ka sarreeya uu ka nasahan yahay waxa ay leeyihiin almushabiha walmucaila almushabiha yaa waaye waa kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabahaya ee dhahaya sifaat ullaahi ka sifaatina sifaatka alla waa sifaatkeennoo kale kuwa dhahaya ilaahay warkooda waa ka nasahan yahay waalmucadila iyo kuwa mucadilada oo dhahaya ilaahay wax sifaadaba kuma sifaysna ama sifaatka alle in badan oo ka mida diidaya alla waa ka sarreeya waa ka nasahan yahay culuwan sareen kabiiran weyn walacanahum allaha lacnada buu yidhi lacnan kaiiran lacnad badanna allaha nacdo almushabiha waalmucadila allaha lacnado lacnan kaiiran waa allacnu bilwasfi la bilcayn sheekhu hadda qof mucayana ma lacnadin laakiin ahlulbaatil guud ahaan u lacnado waana bannaan tahay inaad tiraa lacna allahu calaa ahli lbidac waa bannaan tahay laakiin haddii fulaan minhum la tilmaamo bicaynihi ma lacnadaysaa maya farqigaa u dhexeeya lacnu lmucayan iyo allacna bilwasf wa qara'tu liabi cabdillaahi bni abi xafsin albukhaari wa kaana shaykhu bukhaara wa kaana wuxuu ahaa asiga shaykha bukhaara bukhaara shiikhaydii buu ahaa fii casrihi waqtigiisa bilaa mudaafaca mudaafaca iyo isriixriixid la-aan layskuma haysan macnaha inuu sheikhu bukhaara ahaa wa abuu xafsin kaana abuu xafsin wuxuu ahaa min kibaari asxaabi moxamed ibn اlxasan ashaybaani moxamed ibn xasan ashaybaani asxaabtiisa kuwa ugu waaweyn ayuu ka mid ahaa maxamed xasan الshaybani waa صaaxibu abi xaniifa qaala abu cabdiلlah acni ibn abi xafs ibn abi xafsi baan ka wadaabay acni ibn abi xafsin hada waa ibn abi xafsiga hadda soo sheeg midkan waaye samictu cabdالlahi bn cuثmaan wa huwa cabdaan cabdaan waa soo marnay hadda ka horkii saxiix bukhaari axmed oo ku soo marnay wa huwa cabdaan shaykhu marw waa marwo shiikheeda yaquulu asigoo dhahaya ayaan maqlay buu yihi samictu moxamed bn xasan ashaybaani waxaan maqlay moxamed xasan ashaybaani yaquulu asigoo dhahaya qaala xamaad bn abi xaniifa xamaad bn abi xaniifa wuxuu yidhi abuu xaniifa dhalay qulnaa lihaa-ulaa'i kuwaan waxaan ku nidhi ara-aytum qowla allahi caza wajalla ka warrama ilaahay qowlkii wajaa'a rabbuka waalmalaku safan safan qaaluu waxay yidhahdeen almalaaikatu waa mala ama almalaa'ikatu malaa'igtu fayaji-uuna way imaanayaan safan safan ayagoo saf safa ayay imaanayaan wa ama rabbu tacaala ama rabbi fa innaa laa nadri macanaa bidalik annagu ma garanayno wuxuu ula jeeda arrinka walaa nadri mana garanayno kayfiyata majii'ihi qaabka u imaanayana annagu ma naqaan faqultu lahum waxaan ku idhi innaa laa nukallifuhum an taclamuu kayfiyata innaa laa nukallifukum annaga idinku kallifi mayno an taclamuu inaad garataan kayfa kayfa kayfa ji'atuhu imaanshihiisu sida ay tahay walaakinanaa nukallifukum laakiin waxaan idinku kallifaynaa an tu'minuu bimaji'ihi inaad rumaysaan imaanshihiisa ara-aytum ka warrama man ankara qofkii inkira ana almalaka yaji-u inuu malagu imaanayo safan safan maa huwa cindakum maxaa agtiina ah yacni maxaad ka aaminsantihiin hadduu qof yidhahdo malaga maba imaanayo malaa'igta ayagoo safsafa imaamaayaan qaaluu wuxuu yidhi kaafirun mukadib qofkii yidhahdo malaa'ig imaan mayso ayagoo safsaf ah waa qof gaal ah oo beeniyey aayad ka mid a kitaabka ilaahay qultu waxaan idhi fakadalika sidaasoo kale in ankara hadduu inkiro ana allaha subxaanahu wa tacaala laa yaji-u inuusan allah subxaanahu wa tacaala imaanaynin hadduu inkiro yacni allah subxaanahu wa tacaala in ankara wuxuu yidhahd inu hadduu inkiro ana allaha laa yaji-u allah subxaanahu wa tacaala inuusan imaanayn fa huwa kaafirun mukadib laa yaji-u miya idin qoro fii jamiici dabcaat in ankara hadduu inkiro ana allaha subxaanahu wa tacaala yaji-u ujeedadii saas waaye inuu allah subxaana wa tacaala imaanayo hadduu inkiro yani imaanshaha allah hadduu inkiro fahuwa kaafirun mukadib waa mid beeninaya waa mid gaal ah oo mukadibun beeninaya ilan wuxuu rabaa inuu sugo sifatulmaji iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala imaanayo calaa kulli xamaad ibn abi xaniifa waa daciif xamaad ibn xaniifa waa daciif laakiin dacfigiisu waxba u dhibi maayo atarka sababtu waa maxay awalan dacfigiisu waa min jihati xifdihi hadda markuu aharkan sheegayo ma naaqilba mase wuxuu ka sheekaynayaa qiso asiga iyo dad kala dhex martay qofka hadduu yahay saaxibulqowl xataa hadduu daciif yahay macnaheedu maaha in aharka u daciif daciif u noqonayo hadduu yahay saaxibulqowl nin daciifa hadduu yidhahdo saasi sidaasaan idhi dabcan dacfiga macnaheedu maa inuu kadaab yahay ama beenaalo yahay maaha waa xagga xifdiga laguma daciifiyo aarkan calaa kulli xaal daciif maaha dacfigiisu aarkan waxba u dhimay maxaa yeele saaxibular waa asiga asaa wuxuu yahay saaxibular xamaad bn abi xaniifa waa daciif qaala abu cabdillaahi bn abi xafsin الbukhaariy ayضa fii kitaabihi dakara ibraahim bn ashcaf ibraahim bn ashcaf baa wuxuu sheegay qaala wuxuu yihi samictu lfudayl bn ciyaad waxaan maqlay fudayl bn ciyaad yaquulu dhahaya idaa qaala laka اljahmiy hadduu jahmiga kugu yidhaahdo innaa annagu laa nu'minu birabbin annagu ma rubaynayno rabbi yanzilu calaa makaanih yanzilu calaa makaanihi makaankiisa ka soo degaya caladan waa bimacnaa can waayo can baa idiin qoran can ayaa sawaaba innaa annagu laa nu'minu ma rumaynayno birabbin yanzilu can makaanihi ama yazuulu can makaanihi makaankiisa ka zuulaaya oo meel kala tegaya faqul waxaa tidhahdaa anta adu faqul anta adigu waxaa tidhahdaa ana uuminu aniga waxaan rumaynayaa birabbin yafcalu maa yashaa rabbi samaynaayo wax alla wuxuu doono ayaan aniga rumaysanahay sidaas uu jawaab ilan jahmi wuxuu leey aniga ma rumaysni rabbi meeshiisa ka zuulaaya rabbi meeshiisa ka zuulaaya muxuu ka wadaa muxuu diidan yahay sifatu nuzuul adigu waxaad ugu jawaabtaa aniga waxaan rumaysanahay birabbin yafcalu maa yashaa rabbi wuxuu doono samaynaya ayaan rumaysanaya ilaahay subxaana wa tacaala waa facaalun limaa yuriid waa mid wuxuu doono sameeya subxaana wa tacaala waxaana noola sheegay bilwaxyi can illaahi caza wajal in allah subxaana wa tacaala uu soo degayo ilى smaa اdunya oo usoo degaya fi kuli laylati habeen walba markii la gaaro gelinka dambe wallahu aclam wslى اllah عlى nabiyina mxamed wعlى alih وصaxbih aجmaعin